أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamigalan dulisaaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgalaal albeegsi cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda saliibiyadda kenya ayaa sheegtay inay kordheen weerarada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinayaan gudaha dalkaas xarun cilmi baaris ayaa ciidamada kufaarta afrikaanta ugu baaqday inuu diyaargaroobaan sidii ay uga bixi lahaayeen dalka soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta waliislaamiga hiiraan ayaa goobo waxbarasho ka hirgeliyay deegaan ka tirsan wilaayadaas bulshada ku dhaqan degmada alcadde waliislaamiga eegada ayaa dib u howlgeliyey maktabadda degmadaas boqolaal qoys oo danyar ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin jamciyadda al-ixsaan alkhiiriya ay ka samaysay degmada boolofulaaya waliislaamiga ee baay waa subaxnimo axadda taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xali qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha degmada hiliwaa gaar ahaan xaafadda suuqa dayax ee magaalada muqdisho iyadoona qaraxaasi khasaare lagu gaarsiiyey cadowga dhanka wilaayada shabeellaha ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen kontaroolka mukayga ee degmada balcad halkaasoo ay fariisi ku leeyihiin maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culis ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha buulofooliya iyo sidoo kale buundayarey ee degmada afgooye dowladda saliibiyadda kenya ayaa sheegtay inay kordheen weerarada mujaahidiinta al-shabaab ka geysanayaan gudaha dalkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed waqti ay mujaahidiinta al-shabaab sare u qaadeen camaliyaadka jahaadiga ah oo ay ka wadaan gudaha kenya ayay mas-uuliyiin kenyaan ah ku dhawaaqeen inay dareemayaan caqabado amni oo heerkooda aad u sarreeyo saraakiisha ammaanka kenya ayaa wajahaya cadaadiis soo taraya oo ku aadan inay dib u eegaan istiraatiijiyadda lagula tacaalayo weerarada mujaahidiinta al-shabaaba mid ka mid ah wargeysyada uga afka dheer kenya ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah ay aad ugu sii xoogaysanayaan gobollada dhulka n f d iyo gobolka laamu ee xeebaha kulaala daily nation oo soo xiganaya mas-uuliyiinta ammaanka dowladda saliibiyadda kenya ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay berihii lasoo dhaafay qaadeen weeraro isku xidhan oo ay ku beegsanayeen askarta iyo saraakiisha booliska ee gobollada dhaca xuduudbeenaadka weeraradan ayaa mar kale muujinaya caqabadaha ka jira sugidda xadka dheer ee soomaaliya iyo kenya gaar ahaan deegaanada waqooyi bari iyo xeebaha halkaasoo al-shabaab sannado badan ka fulinayaan weeraro ka dhan ah ciidamada ammaanka iyo bartilmaameedyo kale ayuu yidhi wargeysku xarunta akra daata ee ka faallota arrimaha waxaa loogu yeero argixisada ayaa sheegtay in xogihii ugu dambeeyey ay aruuriyeen ay muujinayaan in mujaahidiinta al-shabaab ay waayadii dambe gudaha kenya ka geysteen wax ka badan sagaashan weerar oo dhiig ku daatay weerarkii ugu dambeeyey uguna khasaaraha badnaa wuxuu dhacay toddobiiy labaatankii bishii lasoo dhaafay ee julaay waxaana lagu dilay saddex iyo toban askari kenyaan ah iyadoona mujaahidiintu ay soo qanimaysteen mootooyin iyo agabyo militari dowladda siliibiyadda kenya waxay ciidamadeeda soomaaliya gelisay sanadkii labada kun kow iyo toban kolkaasoo ay si rasmi ah ugu biirtay duulaanka afrikaanta ee dalka walaaca ay saraakiisha ammaanka kenya ka muujinayaan weerarada mujaahidiinta ayaa ku soo aadaya xilla xaalad hubantay la'aan ah dhanka maaliyadda ah ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga afrikaanta oo kenya ay xubin ka tahay jasaaka allaahu kheyran walaalka marwaan xarun cilmi baaris ayaa ciidanka kufaarta afrikaanta ugu baaqday inay u diyaargaroobaan sidii ay isaga bixi lahaayeen dalka soomaaliya walaalkeen bashiir muxudiin awoeman warbixintaasi inoo eegaya maacadka cilmi baarista amniga iyo falanqaynta siyaasadda ee amaani afrika ayaa warbixin cusub oo jimcihii uu soo saaray ku soo bandhigay rajabeel ka dulhoganaya howlgalka e u esom kadib shirkii dhowaan ka dhacay caasimadda yuganda ee kambaala iyadoo uusan jirin qorshe wadajir ah oo la taaban karo oo ka soo baxay midowda afrika iyo shirkii kambaala waxaa hadda ku waajib ah dal kasta oo ciidamadaysu ka tirsan yihiin howlgalka e u esom inuu si gaara u qorsheeyo sidii uu naftiisa u badbaadin lahaa waa cinwaanka warbixin ay soo saartay hay-adda amaani afrika oo fadhigeedu yahay caasimadda etoobiya ee adis ababa warbixintu waxay si cad u sheegtay in howlgalka eu esom uu wajahayo khatar cad oo ah in awooddiisa howlgalka waayo marka xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya ee u n sos uu dhammaado bisha disembar ee dhammaadka sannadkan labada kun lix iyo labaatanka waxay xustay warbixintu in sababta keentay in sii socoshada eu esom wixii ka dambeeya disembar laba kun lix iyo labaatan loo arko mid aan sii jiri karin iyadoo sidoo kale sababta loo qabtay shirkan gaarka ah ee dhowaan ka dhacay kambaala ay ahayd warqad uu koodii luuliyo laba kun lix iyo labaatan ergeyga maraykanka ee midowda afrika uu diray guddiga midowda afrika warqaddaas ayaa lagu ogeysiyey guddiga midowda afrika in maraykanka uusan taageeri doonin sii socoshada xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya ee u n sos wixii ka dambeeya kow iyo soddonka bisha disembar sannadka labada kun lix iyo labaatanka oo ah marka uu dhammaado muddada hadda loo oggolaada ee u s som waxaa xusid mudan ayay tiri warbixintu in washington ay caddaysay inaysan taageeri doonin qaraar kasta oo qaramada midoobey oo ah xafiiska u n sos u oggolaanaya inuu sii wado taageerada saadka iyo howlgallada ee ciidamada ee u s som sida ay ka shanqarisay amaani afrika muddo dheer ka hor warqaddan wargelinta ee maraykanka waxaa si isdabajooga loo jeedinayay in midowda afrika iyo dalalka ay ka socdaan ciidamada u s som ay bilaabaan inay taxgeliyaan qorshayaal kale oo beddel ah ka hor inta uusan howlgal ku gaarin meel uu gebi ahaanba ku burburo hase yeeshee soo jeedimahan oo ku salaysnaa qiimeyn dhab ah oo ku saabsan isbeddelada socda iyo baahida loo qabo in la raadiyo qorshayaal kale ayaa inta badan laga hor yimid iyadoo la qaatay iyo tiri warbixintu habdhaqan u eg in howlgalku uu sidii caadiga ahayd iska sii socdo kaas oo aan la jaanqaadaynin xaqiiqooyinka cusub ee soo baxayey disembar laba kun shan iyo labaatankii ayay warbixintu sheegtay in golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika uu kalfadhi isugu yimid isagoo xilligaas golahu tixgeliyey saddex ikhtiyaar oo ku saabsanaa mustaqbalka u s som kuwaas oo lagu soo bandhigay warbixin uu diyaariyey guddiga midowda afrika sida ay sheegtay amaani afrika xitaa markaas tallaabooyin dabagal ah oo ku filan lama qaadan iyadoo golaha nabadda iyo ammaanka uu guddiga midowda afrika ka codsaday inuu si deg dega u qabto kulan ay yeeshaan dalalka ciidamadoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka e u s som si ay uga arrinsadaan saddex ikhtiyaar kadibna ay goluhu ugu soo gudbiyaan talooyin uu ka fiirsado warqadda maraykanku waxay timid ayay tiri warbixintu ka hor inta aan la fulin awaamiirta golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika iyadoo nuxurka warqaddaasi uu si asaasiya u beddelayo xaaladda ku saabsan mustaqbalka dhow ee howlgalka e u s som marka la gaaro dhammaadka disembar labada kun lix iyo labaatanka inkastoo laga yaabo ayay tiri warbixintu in howlgalka e u s som loo kordhiyo muddada ay shaqaynayso wixii ka dambeeya disembar laba kun lix iyo labaatanka haddana xaqiiqda ilaa hadda muuqata ee aan indhaha laga qabsan karin ayaa ah in ciidamada afrikaantu aysan heli doonin qaabdhismeedka saadka ee laga maarmaanka u ahaa sii socoshada howlgalka sida lagu sheegay maqaal hore oo ay qortay amaani afrika inkastoo e u s som ay sii wadi karto howlgallada xitaa iyadoo lacagtu ay aad u yar tahay haddana ma sii wadi karto howlgalladeeda iyadoo aan la helin taageerada saadka ee u n sos ama iyadoo aan muddada kooban ee harsan lagu helin nidaam kale oo buuxiya taageerada saadka ah ay bannaynayso u n sos amaani afrika waxay sheegtay in warbixin dhowaan lasoo saaray ay si saxaha oo dhab ah u tilmaantay in u n sos uusan ahayn oo keliya xafiis bixiya taageero maamul ama farsamo balse uu tiir dhexaad u yahay socodsiinta howlgalka kaas oo la-aantiisa e u s som ay ku adkaanayso inay si buuxda uga howlgasho gudaha soomaaliya maadaama howlgalladeedu ay yihiin kuwa aad u adag shirka kambala waxaa loo qabtay ay tiir warbixintu in lagu diyaariyo qorshe wadajir ah oo ku saabsan mustaqbalka e u s som iyadoo la tixgelinayo dhammaadka u n sos ee disembar laba kun lix iyo labaatan balse natiijadii shirka ayaa noqday baaq ah in la sameeyo awood midaysan oo isku dhafan oo taageerta howlgalka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shirkaas loogu soo jeediyey inay sii wado taageero aan kala go' lahayn oo ay siiso howlgalka e u s som muddo u dhexaysa siddeed iyo toban ilaa iyo afar iyo labaatan bilood si mas-uuliyadda amniga loogu wareejiyo kooxda riddada soomaaliya marka arrintan laga duulo ayay tiri warbixintu shirkii kambala wuxuu si cad u muujiyey in dalalka e u s som ay go'aan qaadashada howlgalkan kala wareegaan midowda afrika iyagoo wasiiradooda arrimaha dibadda u xil saaray inay dhisaan guddi howleed wadajir ah oo bilaaba dadaallo lagu raadinayo maalgelin la saadaalin karo oo waarta dadaalladan ayay sheegtay warbixintu inay ka mid yihiin qabanqaabinta shir ay ka soo qaybgalayaan dalal ka bixin jiray dhaqaalaha ciidamada afrikaanta iyo sidoo kale hay-adaha taageera ee u s som si loo raadiyo lacag iyo taageero kale oo lagu sii wado howlgalka sida ay carabowday warbixintu marka laga hadlayo qabashada shir ay isugu yimaadaan dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray howlgalkan waxaa xasid mudan in iskuday hore oo lagu qaban lahaa shir noocaas ah uu fashilmay oo uusan hirgelin bishii sebtembar labakunshanyolabaatankii ayay ahayd markii la qabtay munaasabad heerkeedu sarreeya oo maalgelin ah taasoo lagu ururiyey ku dhowaad afartan iyo afar milyan oo dollar hase yeeshee lacagtaasi aad bay uga fogeed baahida dhabta ah ee howlgalku qabay sidaas darteed ayay tiri warbixintu dalalka a u s som ayaa lagu qasbay inay iska bixiyaan qayb ka mid ah qarashaadka howlgalka iyadoo sidoo kalena iskuday kale oo dhaqaale raadin ah uu sameeyey kadib markii lacag buuran ama ku dhow intii laga codsaday laga waayey dalal iyo hay-ado cusub oo aan hore uga qayb qaadan maalgelinta howlgalka a u s som amaani afrika waxay tiri si kastaba ha ahaatee ma jirto sabab weyn oo loo malaynayo in ololo kale oo dhaqaale ururin ahi xaaladani si weyn ay u beddeli doonto waayo mudnaanta bahawdaagta caalamiga ah ayaa isbeddeshay sidoo kale is-afgaradkii siyaasadeed ee jiray markii howlgalka midowda afrika la aasaasayay labaatan sano ka hor ayaa isna si weyn u daciifay suurtagalnimada qorshaha siddeed iyo toban ilaa iyo afar toban bilood ee t c c oo ah dalalka ay ka socdaan ciidamada a u s som ay soo jeediyeen waxay ku xirnaan doontaa ayay tiri warbixintu in la helo isla maalgelintii iyo taageeradii saadka ee hubantila'aanta ugu badani ay waqti xaadirkan dulhoganayso arrintan ayaa warbixintu ku sifaysay xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ah ee loo baahan yahay inay si dhab ah u wajahaan midowda afrika dalalka ciidamadooda qaybta ay ka yihiin howlgalka a u s som iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya warbixintu waxay ka dhawaajisay in muhiimadda ugu weyn ay tahay sidii looga hortegi lahaa in dhibaatada saadka iyo dhaqaalaha a u s som ay keento burbur lama filaan ah oo halbacad lagu lisay ka yeelo dadaalkii ay bixiyeen kumanaankii askari ee afrikaanta ahaa ee ku nafwaayey howlgalkan maadaama ay aad u yar tahay ay tiri warbixintu suurtagalnimada in siddeed iyo toban ilaa iyo afar iyo toban bilood oo kala guur ah lagu heli karo maalgelinta iyo taageerada saadka ee loo baahan yahay waa in mudnaanta la siiyo kala guur nidaamsan oo laga yaabo inuu ku dhaco muddo lix ilaa iyo labaiyo toban bilood ah kaas oo si tartiiba u soo afjari lahaa howlgalka a u s som amaani afrika waxay aad u soo dhoweysay hadal ay sheegtay in shirkii wasiirada ee ka horeeyey shirkii jimcaha ee kambaalo uu ka jeediyey ku-xigeenka xogayaha fulinta ee igad maxamed cabdi waare kaas oo yidhi waa inaan ku adkeysanaa in soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula wareegto mas-uuliyadda dhulkeeda sidoo kale warbixintu waxay carabowday in waxyaabaha sii adkeynaya aqbalaadda codsiga dalalka a u s som uu ka mid yahay qodob laga saaray bayaankii kambala kadib codsi ka yimid xasan sheekh maxamuud kaas oo ku saabsanaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhexaloosan dabadhirfyada soomaaliya xaaladan oo kale marka la fiiriyo ayay tiri warbixintu waxaa suuragala in xitaa muddada kala guurka ee ku talisay in meesha aan laga saari karin qorshaha ugu xun ee dhici kara oo ah in a u s som ay soomaaliya ka baxdo disembar labakuniylabaatanka qorshe wadajir ah oo lagu diyaargaroobayo xaaladdan ayay amaani afrika sheegtay inaysan soo saarin midowda afrika iyo shirkii kambala sidaas darteed ayay tiri waddamada a u s som ma haystaan door kale oo aan ka ahayn in dal walba uu si gaar ah u diyaarsado qorshe deg deg ah oo uu ku wajahayo xaaladda ugu xun ee uu kala kulmi karo soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka bashiir maktabka tarbiyada iyo tacliinta ulaasaamiga hiiraan ayaa goobo waxbarasho kiirgeli deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena saadaq muumin munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayey faraca saddexaad iyo faraca afraad ee rawdada al abraar ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadda ka soo qayb galay waalidiinta ardayda iyo waxgaradka deegaanka iyadoona ugu horeyn goobta munaasabadda ay ka hadleen mucalimiinta rawdada al abraar ee faraca saddexaad iyo faraca afraadba laga furay deegaanka show kana warbixiyey maadooyinka iyo cashirada ardaydu ay ku qaadan doonaan rawdada waxaan maanta joognaa rawdatul abraar faracii afraad ee muxaafadada show furitaankeedii ayaan joognaa kolley uun waxa waaye rawdadan in badan aan ku fikeraynay owlaadeenna caruurteenna inay noo helaan meel lagu soo barbaariya heerka koowaad waa waalidka iyo waxyaabo xiriir la leh bii'ada hoosa xilligaasa un bila- ay bilaaban kartaa marka waxbarashada un xoogaadoo tamhiidiga eh marka sanadka shanaad marka uu dhammaado sanadka lixaad ayaan la kowsanaynaa anaga sanadka lixaad iyo sanadka toddobaad iyo sanadka sideedaad ugu badnaan een, waxyaabaha aan sidaasoo kale isku laazimina waxaa ka mid ah da'daas ilmihii inay ku qaataan een, akhrinta iyo qoraalka luqada carabiga eh luqada carabiga waa inay ka dhismaan qoraalkeeda iyo akhrinteeda muddo ugu badnaan laba sana ayaan iska go'aansana majaalka waa iska dheeraysana ka yar haddii ay noogu suuro gashana falilaahi alxamdu oo een, caruurta qaar waxaa suuragal eh sanad gudahood inayba intaas kusoo xasiliyaan Een, kulley falilaahi alxamdu washukru ayaa hadda waa iftitaaxii kulley un hadda ee, rawdadaas ayaa noo furantay ee, deegaankan show waxaa lagu baranaa roodada sheega adkaaraadka Ee, waxaa barbar socdo nashaadaad biidnillahi kariim aan ugu tarangelinay caruurta Een, xagga qaybtii usha inaan loo geliyo mootooyinka Een, geedahaas kaleeto qalabkaas kaleeto gacmaha ay ilmaha ku wadwadanayaan markaas oo garaangaraha oo loogu talagalay Een, afar jir ilaa iyo sideed jir aan qabanaynaa biidnillahi kariim waalidiintana way kasoo qayb galeen ayagana way ku mahadsan yihiin kasoo qayb kale kasoo qayb galeen koley wanay ka hadli doonaan ra'yigooda iyo waxay la kulmeen alqiraa walkitaabay qaadanayaan waxay qaadanayeen adkaaraadkii oo kaleeto maadaama ay yaryar yihiin afar jir iyo meelahaas ay yihiin Ee, nashaadaadka barbar socdo biidnillahi kariim arda- intaas aan ugu talagalnay biidnillahi kariim dhanka kale waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey faracyada al abraar ee ku yeelatay deegaanka show iyagoona sheegay in ay baahi weyn u qabaan in ay wax bartaan owlaadooda Eh, magacaygu maxamed yuusuf la yidhaahdo waalidiinta ka mid a waa ku faraxsannaha waana soo dhoweyhaynaa in ardadeenna wax noo bartaan Eh, fursadana la siiyey eh, rawdatul abraar aan ka helnay inaan kusoo dhowaano oo ilmaheenna ka haysanana waan ku faraxsannahay Ah, hadda waalidiintana boqolkiiba boqol waa soo dhoweyhaynaa waana u diyaarsannaha insha allah inaan garab siino bismillaah anaa ku bilaabaya magacayga liila daahira la yidhaahdaa maxaan ku idhahdaa hey waa ku qanacsannahay waana ku faraxsannahay waana soo dhoweynay awlaadeennana waa keensannay waxaana la jeclaysanaa inay ilaahay kitaabkiisa noo bartaan qoraal walaa aqris waa ku faraxsannahay waana soo dhoweynay macalimiintana khayr allah siiyo bismillaah anigoo yahay magacayga samsam abdiraxmaan waalidiin ardayda wax ku barata al abraar waa soo dhoweyneynaa waana ku qanacsannahay waana ugu mahadcelinaynaa walaayada bismillaah waxaan ka mid ahay waalidiinta ardayda haa alxamdulilaah aad baan ugu faraxsanahay inuu iga mid noqdo ardada lagu furay al abraar waxaan ku faraxsanahay ciyaalka yaryarka maadaama markii hore la dhihi jiray toddoba jir ka yar ma qabanayno in haddana loo sameeyey maasha allah ilmaha afar sanaba markay gaaraan waa marka ay maskaxdooda aad u fududahay wax walba ay qabsanayaan ee ii sheeg ee, meel adkaaraad iyo waxaan ku dhahay ii sheeg maskaxdooda qeyrka uu ku dhacayo ayna dhibaato iyo aysan arkaynin ee maasha allah yihiin oo ii sheeg ee, naloo qabanayo ayukoo afartii markay gaaraan ilaa saddex bar ee la qabanayo laleeyahay ii sheeg madarasa loo sameynaa markii horena toddoba sano cunug ka yar aan dugsi lagay jirin marka hadda alxamdulilah aad baan ugu faraxsanaa walaayadani waxaan leenahay allah ha xifdiyo ilaahayna ha noo xoojiyo insha allah cadowgana allah naga qabtaan leenahay insha allah anigoo bishaare xaaji xuseen ah joogo deegaanka shaaw walaayada hiiraan maanta waxaan ku faraxsanahay row- roodada la furay oo ilmaha yaryarka ah intaasna aan kula faraxsanahay cunugii oo dugsi diidayno markuu hurdada kasoo kacabo dugsigiisa aan xaadira ku dhahayo waa layga hormar ah maalintiina la seexinayo subaxdii quraac loo soo daynayo inta dambena toban iyo kow saac noola soo daynayo cunugii oo nadiif ah rawdada al abraar ayaa qayb ka ah madaarista macaahidda iyo maraakista waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ah kuwaas oo ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jasaaka allaahu khayran walaalka saadaq bulshada ku dhaqan degmada alcadda wilasaamiga ee geda ayaa dib u howlgeliyey maktabadda degmadaas walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo maktabadan oo lagu magac daray sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi oo ah garaadka guud ee beesha reer garaad allaha u naxariistee ayaa dib loo furay loona dayactiray kadib hakad yar oo ku yimid munaasabadii dib lagu furayey maktabadan ayaa ka dhacday gudaha maktabadda waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo culimo udiin nuqabo waxgarad macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo macallimiinta iskuullada ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo ugu horeyn waxaa munaasabada lagu soo dhoweeyey oo kelimad tawciyo oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxaan ugu yeeraynaa muslimiinta degaanka deggan rag iyo dumarba diinta ilahi in laisu kaalmaysto in diinta la barto in xaqa loo gargaaro in nafteenna iyo maalkeenna iyo owlaadeennaba diintaan ku bixinno sidaasay saxaabadu ahaayeen ridwaanullaahi calayhim waxay allay rasuulka reebteen ma leh allana subxaanahu watacaala adduunkana waa ku darajeeyey aakhirana iyagoo nool buu janno ugu bishaareeyey annaguna haddaan dariiqa raacno oo siday u dhaqmeen aan sidaa u dhowaano allah subxaanahu watacaala saasuu noo darajeynaya culimmadu waa daruur weeye daruurna maalin walba ma da-do daruurtu labay samaysaa marna waa la waayaa marna inta timaaday da-day iska tagtaa culimmadu maanta way dhammaatay way yaraatay ahlucilmigii waa tegey waxyar baa ka baaqiya markii la arka culimmadu markay meesha yimaadaan in majaalistooda wax laga barto rag iyo dumarba diinta ilahay inaan baranna isu taagno oo aan difaacno oo gaalada ka dhicinno sidoo kale waxaa dhankooda kelimaad muhiima goobta ka jeediyey qaar ka mid a culimmada deegaanka iyo macallimiinta madaarista iyo iskuullada iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan maktabaddan waxa aan joognaa maanta waa maktabad dib loo noolaynayo dad khayr badan oo maanta aan adduunka aan ku noolayna waxaa weeyaan ay la baxeen kutubtoodii ay ku nooleeyeen raggaa khayrka badan ee laga sheekeeyey ee wada geeriyooday rabbi subxaana wa tacaala ha u wada naxariistee sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi sheekh adan sheekh cabdulaahi cali iyo sheekh maxamed ibraahim ciise iyo cabdisalaam macalle aadan ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha ugu daro rabbi subxaanahu wa tacaala jannadiisana ha ku siiyo annagana kuwii ka faa'iidaysta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo waxaa naftayda iyo walaalaha muslimiintaahi aan u dardaarmayaa weliba deegaanku waa deegaan dad waxbarta weeyaan madaaris haraa ka furan macaahid baa ka furan goobo waxbarashaa ka furan in lagu mashquulo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weye sharciga lagu mashquulo diinka la noolaashihiisa lagu mashquulo kutubta la akhriyo kutubta la nooleeyo dadkii keenay waxaa weeyaan waxay u keeneen in kutubtan waxaa weeyaan laga faa'iidaysto haddaanan laga faa'idaysaninna dee wixii waxay noqonaya hal bacaad lagu lisa ayagoo xujay nagu oogeen annagana waxaan rabnaa xujadii inaan ka soo baxno way yar tahay markaad maanta fiiriso gobolka kale ama degmooyinka kale maktabad intaan la eg kulley aan aqoontan u leehay gobolkeegada meelo badan aan ka tegey maktabad intaan la eg oo furan ma arag marka waxaan ugu baaqaynaa dadka culummada inay ka faa'idaystaan hadday tahay nimanka qudaada oo baxsiga samaynayo oo maxkamadaha joogo hadday tahay nimanka culummada oo kutubta akhrinayo oo sunaanta masaan ka tahay inay ogaadaan inay ku taallo maktabad waqtigooda ay kaga faa'iidaysan karaan maktabad sheekh maxuud sheekh cabdulaahi ee maqarka walaayada ka furan ay ogaadaan albaabkeeda ay ka war helaan dhammaan annaga macallimiinta degmada ka shaqayso waxaan ayagana ugu baaqaynaa ku tartarsanayna hadday macalimiinta macaahidta ka shaqayso macalimiinta madaarista ka shaqayso cilmiga wuxuu u baahan yahay in la faa'iidaysto oo lasii korirsado anu waxaan kusoo koobayaa aan ugu baaqaynaa u bidhaanimaynaa dadka kala duwan ee muthaqafiinta magaalada aldad jooga hadday deegaanka yihiin iyo hadday dad socota musaafiriin yihiin iyo hadday meesha u imaadeen arrima oo mataqaanaa ama siyaaro ah ama dacwo ay keentay inay ka faa'idaystaan waqtigooda intay joogaan maktabaduna ay furan tahay habeenya maalinba ay furanta insha allahu tacaala habeenkana ay leyr leedahay maalinkiina ay joogto meel bartanka magaalada masaakiin ay ku taalo inaan ka wada faa'idaysano ayaan dardaarmayaa maktabadii degmada ceelcaddo ee ugu magac darnay sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi sheekh cali ilaahay subxaana wa tacaala asagaiyo culammada kaleba ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee way furan tahay deegaanka martida waxaa weeye dhammaan soo dhowaada saacad alla saacaddii aad doontaan insha allahu tacaala maktabaddu waa idiin furan tahay waa idinku soo dhowaynaynaa ka faa'iidaysta dardaarankeennu intaa un baan leenahay jazaakum allahu khayran ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay naqiibka beesha reer garaad naqiib maxamuud maxamed oo halkaasi ka jeediyey kelimaad dhaxalgal ah oo dardaaran u badnayd waxaa meeshaan laga furay maktabaddii ku taalay degmada ceelcaddo walow horey ay u furnayd haddana saaka waan sii dardargelinay waxaan marka yar oon dardaarmi lahaa dhammaan dadweynaha muslimiinta eh gaar ahaan dadka ku nool muxaafadadan degmada ceelcaddo inay ka faa'iidaystaan maktabaddaasi ooy kutubtii sunantii iyo saxiixaynkii iyo fiqigii iyo siiradii iyo dhammaan ay ku dhan yihiin inay ka faa'iidaystaan oo ay mudaalacaystaan oo diinkeenna walaalyar sida aan u baran lahayn oo aan u horumarin lahayn aan isu kaashanno ummadda haddayna diinkooda lixjeclo u yeelanin waxaa weeyaan inay khasaartay u badan tahay inaan marka diinkeenna lixjeclo u yeelanno owlaaddeenna aan ku tarbiyeyno isu kaashanno qodobkaasaan aad u dardaarmaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan inaan taqwaha iyo alla kacabsiga iyo horumarinta diinkeenna inaan isu kaashanno iskana kaashanno xumaha iyo maaragtay boqdiga iyo wax ilaahay subxaana watacaala caragelinayo dhan aan iska kaashanno oon ka fogaano munaasabadan lagu daafurayay maktabadda loogu magacdaray sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi allaha u naxariistee ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaysanaya dhammaan bulshada ku dhaqan degmada ceelcadda iyo nawaaxigeeda iyadoona maktabaddan ay tahay maktabad aada u weyn jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam boqolaal qoys oo danyar ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin jamciyada sahal kheyriya ay ka samaysay degmada boolofulay ee wilaasamiga ee baay tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin awoaman deegaanka burgud oo hoosimaada degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa laga fuliyey howlo qaybin raashin gargaar ah oo loogu talagalay qoysaska danyarta ah ee ku nool deegaankaasi raashinkan waxaa bixisay hay-adda samafalka jamciyadda ixsaan al kheyriya waxaana ka faa'iidaystay in ka badan shan boqol oo qoys kuwaasoo isugu jira qoysas nugul iyo dad ay saameeyeen duruufaha nololeed ee adag ee jira mas-uuliyiinta al ixsaan ayaa sheegay in ujeeddada mashruucan ay tahay in la garab istaago bulshada tabaalaysan islamarkaana la yareeyo culayska ka dhashay xaaladaha nololeed ee jira waxay sidoo kale tilmaameen in hay-addu ay sii wadi doonto dadaalka samafalka ee lagu taageerayo bulshada u baahan qoys kasta oo ka mid ah dadka deegaanka burgud waxaa la siiyey raashin ka kooban sokor saliid digir baasto iyo bariis waxaana qoysaska ka faa'iidaystay gargaarka ay muujiyeen farxad iyo mahadcelin ay u jeedinayaan hay-adda al ixsaan al kheyriya iyagoo sheegay in raashiinkan uu waxweyn ka tari doono baahiyaha asaasiga ee qoysaskooda goobta raashin qaybinta laga sameeyey waxaa ka hadlay sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim waxa uu bogaadiyey dadaalka al ixsaan ee ugu gurmanayso dadka muslimiinta alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaah in ka badan ilaa afar boqol oo qof ayaa maanta halkan loogu qaybiyey mucaawino noocyadeeda kala duwan oo leh bariis digir saliid sokor baasto iyo wixii la mid ah waxaana hawshaasi soo abaabulay jamciyaddaas aan idin sheegay xarakaduna ma aysan hilmaamin shacabkeeda ama abaari ha taabato ama ha duruufaysnaadeen dadkoo dhan waa walaalo kan xoolaha leh iyo kan faqiirka ahbu waa walaalo diinka ilaahay baa walaalo lagu noqday waana laysku imtixaanan yahay lays caawiyo oo lays garab qabtana shareecada ilaahay baa qabta intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay jasaakumullahu khayr walaalyaal wihii inalika dhiibe oo hadda maana inalika dhiibe wax gaalo keena maay ilaahay alloosaan u mahdiyaay wax muslimiinna oos iska aruurisu maalin kaste ninka askariga eh kan uweyn iyo kan yar wixii laga soo qaaday waaye iyo wixii muslimiinta kale ay soo taakulaysi deda naftiis maani iska tashi wax liiraysal iska tashadaayse reer kasta maani iska tashadaay wax faqiir ay misal arag walaalyaalow naxariis la'aanta yaa horta dhibikansi keene una gaalo hunguribuska goobna gaalo dagna maka lehenna qaar ka mid ah odayaasha deegaanka burgud ayaa aada u soo dhoweeyey howlaha gurmadkii al ixsaan ee ka samaysay deegaankooda iyadoo dhanka kale ay ka hadleen dadkii ka faa'iidaystay gurmadkaasi raashin qaybinta ilaahay oo muslimiina kor ka dhig ilaahay oo mujaahadiinna kor ka dhig intaan waarashaysan wanaagayla u fadhiyaay nasiib wanaag unugoo maana faraxsan oo maaran walaayadan oo maana unu isla faraxsan odayaashan ugaasiinaan nabaddoonnadan aamiiradan oo isla dhoognaay allay ka mahadsan korto ilaahay mahadtan hanuu heey ilaahay oo mahadtan hanuu heey qodobka labaad an iska taraay waxaa tahaa saacadda hadda maan u dhoognaay muslimiintii maan in fadhisaay sharafta iyo wanaagga hadda u fadhisaay ilaahay kor hanuu dhig walaayadan baay oo maana isla dhoognaay degmada fallaay isla dhoognaay allay ka mahadsan mahadta alle iska leh oo maana aamiirkan ugaas ifraang madisaaq oo beesha maana mas-uulkiis ay oo mas-uuliyiinna muslimiinna ay alle ka mahadsan madakasna kor allah ka dhig intii mujaahidiin ay dadkan hadda fadhiya hoolaa daaqsisheeyaay minis dhiifaay oo waxbarashadan hadda akhriisisheeyaay ilaahay wiinigadaanu koryaalay mujaahidiinna madakaad ka jiifna ilaahay madakood kor ahla ka dhig
magacii xasan cali cabdiwaa degalooliyaa kasoo jeedaa marka raashiin baa nala siiyey alxamdulilah rabbialcaalamiin raashiinka bariis sokor baasto iyo digir iyo saliid walaayadaan usiis maxad ilaahay baa iskaleh bacdigeed mayle ilaahay baa maxadda iskale maxadda bacdigashee walaayadu sharafta le mayna siday geege loor bariis ee loor digir ee baasta shallow saliid ee yaana la siiyey maxadaas iyo guulaas ilaahay baa inka mahdiyaan ka bacda walaayada islaamka baa ka mahdiyaan gaalada ilaahay yibiye wadankan wadan marwaaga bihey ka weele meel alla meeli roogaan ilaahay abna saara ilaahay lugaago sugo qaybinta raashinkan ayaa qayb ka ah barnaamijyada samafalka ee ay hay-ad alixsaan alkheeriye ee ka bado deegaano kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaasoo lagu taageerayo dadka danyarta ah iyo bulshada u baahan gargaarka bini'aadamnimo jazaaka allaahu khayran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeliy waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga gaal andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak